qorshayaasha hadda soconaya kolley waxa weeye sidii uun loo joojin lahaa ficiladaas argagixisada ee al-shabaab iyo alqaacida ay soo abaabulayaan ee marmarka qaarkood magaalada dalka madaxda ee muqdisho ka dhacaya ama gobolada dalka ka dhacaya saddex saddex dagaal saddex dhinaca markaan galno ayaan guulaysanayn waa ka dowladdu ku jirto dowladdu inay sistamkeeda samayso ciidamadeeda habayso haddii wax ka dhiman yihiin u raadiso oo u dhammaystirto ama sirdoon ha noqdo ama ama xoog la isticmaalayo ha noqdo waa waa meel waa meel qodobka labaad waxa weeye in qodobka labaad waxa weeye in shacabka soomaaliyeed ay ay ay la shaqeeyaan dowladoo sidaan hadda sheegaya isgarab istaagaan qodobka saddexaadna waxa weeye in fikradiyan culimmadu iyo waxgaradka iyo salaadiintu fikradayan ay sheegaan oo bannaanka soo istaagaan oo sheegaan in in in in ay mamnuuc tahay fikirkan khaldan uunu wax diinta islaamku qabto aanu ahayn marka in lagula dagaalamo xag fikriya iyo xag bulsho oo ay ku jirto dhaqaalaha la siinayo al-shabaab in laga joojiyo iyo xag awoodeed oo dowladdu ay hayso saddexdaas markay iskaashadaan waxaa la dhahayaa wakhti kooban beri baa shabaab joogi jiray soomaaliya haddii shacabku uu alqaacidada iyo al-shabaab uu u siirayo xornimo ay guryahooda ku degaan garaashkooda baabuur ay ku sameeyaan oo ay soo sheegi waayeen iyagoo og in baabuurka lagu gumaadayo dad soomaaliyed waxba garabsa oo shacaba oo maqaaxi ka cabaya shaas tii ka dhacday maalintii habeenkii dhawaad asweer agteeda ama ka dhacday baydhaba horta marka horese dhaliisha qaarkeed waxaa le shacabka soomaaliya xagga ciidamada haddaan ka soo qaado ciidamadu way dadaaleen horumarna wuu jiraa waxaad ku garanaysaa waxa dhacayaa maanta ma aha al-shabaab ma wajihi karaan ciidamadayada xataa meesha iyagu joogaan ma weerari karaan marka laga reebo dhowr raacdo oo dhacda runtii aan ka xunnahay marka qof isagu naftiisii nacay oo maskaxdii laga bedelay hub magaaladii yaalla waxa u suuragala inuu intuu xaafad xaafadaha ka mida qarax ku sameeyo dadkii laga soo abaabulo saacad gudaheedna meesha ugu horeysa dadku urursan yahay lagu qarxiyo marka waa waxyaalo dowladdu ku dadaalayso laakiin u baahan shacabku inay inay inay doorkooda ka qaataan